waxaan idinkaga warramayaa qofka inta badan hurda waxaan idinkaga sheekaynayaa shakhsigaas wakhtigiisa inta badan hurdo ku qaata markastana internetka u dhow ama ku jira qofna aanan la hadlin oonan wicin qofna aanan xidhiidhin iskuna daya inuu maalinkiisa si dhaqsi ah ku dhammeeyo in badan dadka hortooda ku qosla isla markaasna si degdeg ah u murugooda ka murugooda wax fudud oonan waxba ahayn waa qof dadka inta badan cafiya si sahlanna ku raali noqda jecel kelinimada iska dhiga inta badan qofaan wax ogayn iskana indhatira wax badan uu og yahay ogaada qofkaasi inuusan ahayn caajislow wax magarad iyo doqon xitaa uusan ahayn qofaan waxba la socon qofkaasi wuxuu dusha u dhigtay uu xambaaray culays ka tan weyn cimrigiisa qofkaasi waa qofaanan doonayn inuu qalbi jebiyo dadka u dhow uuna jecel yahay sida ehelkiisa iyo asxaabtiisa sidaasi awgeed uusan la wadaagin wax qalbigooda dhaawaca iskuna gooni yeela xanuunnadiisa iyo mugdiga noloshiisa niyadjabkii kufitaankii iyo dhaawacyadii faraha badnaa uu la kulmay awgeed wuxuu noqday meyd ku dhex jira jir nool